haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka cawayska washington iyo saare ciila nuur
cawaysin wanaagsan baan idilahaantiin bay idin leeyahay dhegaystayaal qodobo dhowrah oo aanay ka maqnayn maanse kale oo ka mida silsiladii ina macallin ciise ayaan idinku hayaa barnaamijkeenna cawayska washington waa hagaag aynu ku bilownay waxaa la yidhi waayadii hore wiilka iyo gabadha soomaalidu marka ay haasaawayaan amaba ay sheekaysanayaan geed weyn ayuu midba gees ka joogsan jiray hadal badan oo muddo dheer qaatana wakhti looma hayne afar erey oo muhiimadda taabanaya ayaa laysku dhiibi jiray xaalkuna wuxuu noqon jiray ama guur lagu heshiiyey oo gugal la aroos amaba laysku garan waa oo la kala dhaqaaji kadib markii magaalooyinka la yimi arrintu sidaa way iska beddeshay kusii dheeraan maynee wiil iyo gabadh muddo sannado ah sheeko wadaaga ayaa la arki jiray haatan iyo wakhtiganaynu ku jirno maba jirto wax hor istaaga haasaawaha ama dal kala dheer ha la joogo amaba isku magaalaha lagu noolaadee isticmaalka tiknolojiyaddu waxay sahashay inaan la ballamin la isna waayin hawl fududayn badan baa la helay laakiin lugooyo badanina garo oo kama madhna wiilashii baa ka sii daran oo waxay leeyihiin sawirada lasoo qorxiyo ee photoshopka la geliyo mushkulad badan bay ku hayaan haasaawaha dhallinyarada waa kan cawaala deeqsi oo ah hal abuuro dhallin yar oo isaguna arrintaasi suugaan ku sifeeyey waxaa la yidhi madal waliba muuqeed leh ama xilli waliba dadkiisu leeyay kulli saman laha rijaal marka dadkii iminka waxay kula fahmayaan technologiga waxaa dhacda quruxdiibaa xataa technologiga gashay oo awel dhagaxaa la odhan jiray waa miskiin caawiye iminka wax soo baxay brogram miskiin caawiye photoshop laydha oo inanta dee qalanjada iyo takaaanay kala dhicin dabeete waxaa dhacaysa waxaa la samaynayaa qof dee marka hore aan sidanaad photoshopka uu kuugu cajabiyo aan kuugu cajabinayn ayaa photoshop sawir photoshop usoo samaysanayaa aalada nimka aadka loogu kulmay laydhaa facebooka ayuu soo dhiganaya dabeeto dadkiibaad dhex raacaysaayo adoo dee iska hiikacay oo dadkaagii dhinac ka raacay dabeeto intaasoo waad codsanaysaayoo intaasaad raadinaysaayo dirqibaad inanta ku helaysa dabeeto waad la ballamaysaa markaad la ballanto tiiba maaha ila photoshopkii iyadoo socota lagu samayn maayo kii sawir buu ahaaye markaasaad isku kala geli waayayaan dabeeta halkaasoo kale ayaan ka sameeyey in yaroo shacburo oo gaaban wuxuu leeyahy sawirka photoshopkii facebooka ku yaal fiiskii qurxoonaa faallada iyo kommentiga dadka faraha badan lay kugu faaninayeen markii aan u fiirsaday ma faaqida jacaylkii dabadeed fashilankii wada fadhiisigeenii quruxdii mafooba waxaan kaa filayay markaa waa filankii caku photoshopkiyo facebooka ay soo hoday
miskiin caawiye waa hagaag sidoo kale waxaa iyagana dhaliilo laga soo jeediyaa guurka kadib iyo haasaawaha ninka iyo xaaskiisa oomalaha qaar baa odhanaya maxaa haasaawo looga baahan yahay haddiiba la isguursado sidaad moodda xaalku maahee jacaylka iyo shukaansiga dhabta ahiba waa guurka kadib bal hadda aynu dhegaysanno sheekh siciid raage oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ee ku nool qurbaha sheekh siciid wuxuu ka mid yahay sheekhyada baraha bulshadu ku xidhiidho wacyigelinta iyo waxsheega faraha badan dadka soomaaliyeed ugu soo bandhiga codkiisanna waxaan ka helay barta facebooka bal aynu wada dhegaysanna sheekh waxaan ka shaqeeya counsilor baan ahay counsilorka waxa weeye marriage counsilor dadka maaragtay isqaba ayaan dee counsilor u haw waan isu soo dhoweeyaa waanu isu soo dhoweeya ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka wadnahooda isu soo dhoweeya dumarka soomaaliyeed iyo ragga soomaaliyeed markay timaado xagga jacaylka iyo maxabadda iyo waa abaar gabadha soomaaliyeed hadduu ninku u soo dhowaado waar iga durug bay leedahay maxaad iga urursanaysaa ninka soomaaliyeedna hadday gabadhu ay tahay yaro ilbaxoo dee ay yaro tataabato naa maxaad iga salaaxaysaa buu leey marri baan ahay anugu qaraar baan gaadhay marka cilmiguna waa daruuri qaraar baan gaadhay inaan dadka soomaaliyeed isu soo yaro dhoweeyo oo maxabad iyo dee jacayl iyo wajacala baynakum mawadatan waraxmaso ilaahay mu odhanin tasawaju lwaluuda alwaduusa nebigu mu odhan dee dumarka jacaylka fara badan ee wanaagsan ee raxmadda muujiya innakuna waynu ka aradanay labadaba labadii baan isu soo dhoweeyey marka nin soomaaliyeed oo aan sidii waxaa laga keenay de malaa miyi saa lagu soo tuuray canadiya meelo barafa iyo meelay dumarku leeyihiin i love you iyo waxyaaba caynkaas weligiina kitaabka uguma qora gabadhu guursadina waa gabadh dee ku dhalato nink waxanu idhahnaa say wallahi baan idhahnaa say wallahi generation yar yarkayg waxa lagoo yaqaanaa say wallahi waxaad odhanaysaa jannadaad tegaysaa say wallahi buu ka odhanaya wax walba waa say wallahi bay dhahdaan marka mid yaroo say wallahi ayuu guursaday dee maxay ka sugaysaa ubax iyo jacayl iyo warqad yar uga tago idhaahdo i love you iyo waan ku dhimanaya iyo asna wuxuu leeyahy laxooxdi meeda iyo canjeeradii ninkuna inuu gabadhii ka tago ma doonayo ninkii marka waxaan markan labadii isu dhagaysa ayaan arkay inay dee kala fog yihiin ayaduna mawjad bay saarantay la yidhahdo hollywood asna bankii tuuyo ayuu ka yimi iminka wab reer miyi laba isuma dhowa marka ninkii baan qabtay ninkii baan wareedhe gabadhan dee jacayl tus dee waan jecelay buu yidhi jacaylka ninka soomaaliyeed waa maxay hadduu hadyer hadduu de usoo ibi xijaabka iyo maantana qadada keenana waa khalaas gabadhii waxa weeye markaa waa i love you to the last limit jacaylna markaa muu hadhin waxaana sidii ninkani wuu heeriyeysan yahay yaro jafjaf waan yaro jafjafay ninkiio maxaa la sameeyaa buu li waxaan dee halkan canada la yidhahdaaye horta ubax soo iibi haye gabadha guriga ka saar casho wanaagsan oo romantica u samee waxba ma samayn aqaana buu yidhi soo iiba waxaan ku casho soo iibi mushkilad male miyaa dabada ka keentaba laakiin waxaad gabadha guriga ka saaro waxaad tidhahdaa maanta suuqa galo anaa idinla dabaraya haye rose soo iibi ubax soo iibi waxaan albaabka markaad ka soo geshid ubaxa caleemihiisa ku soo daadi soo maad garan ilaa midna laba layn markaa samee laynka halkaasoo waro madbaha soo geeyo qorxi maasha allah ha aragto miiskiyo ubax iyo cunto iyo beriis iyo wax walba si quruxda marka markay marqaanto ay si kala wareerto ubaxata sii raaca maasha allah marka xaggaa dee maksinka hordeedaya markaa labayk allahuma labayk waa hagaag waa hagaag oo idinkaa maqlaya ragow ha isdhagaxaynina imikaba maasadii silsilada noqotay ina macalin ciise haatan waxaad moodaa inay toddobaadba toddobaadka ka dambeeya maansooyinku soo tiro badanayaan gabadhiina macalin ciisena suuqeedu uu xaami sii noqonayo balse toddobaadkan waxaa nasiib u yeelatay oo aan soo dhawaynayaa gabadh dhalinyaro ah oo layidhaah hodan oo ku nool dalka sweden hodan soo dhawow
waan dhowhaya walaala sahre cille aad baad umahadsan tahay magacaygu waa hodan maxamed axmed waxaan joogaa sweden waan gartay hodan beryahan waad la socotay silsiladayna macalin ciise dee beryahanna aniga iyo dhegaystayaashuba waxaanu raadinaynay war dumarkii xaggee ka baxeen waa kan raggii midba dhinac u qaaday arrintii marka hodan aad baanu ugu faraxsannahay ina maanta adigu aad caawa nagala soo qayb gashay barnaamijka maasadaada magaceed maasha allah sahray sidoo kale aniguna waan ku faraxsanay maastada ina macalin ciisana aniguna dhinacaygan kala socday maase la yidhaahdo mulaaxo marka mulaaxo waa ina macalin ciise soo ma dabcan sahray haa mulaaxo aniga ula baxay dad badan ama rag badan oo ka qayb qaatay maasada ina macalin ciisun ba yidhahda marka inanta magaceeda may ma xusin nin quraas oo sheegayna kuma jirto marka anigu markii ugu horreysan aan silsilada inaan ka qayb qaata aan go-aansadayba waxaan isiri horta belinta magaceeda doono wax ku saabsan iyo warbixinteeda aan raadiya marka waxaa la ii sheegay inan uu qaliisbo ku xusay maansada oo la yidhaahdo muuna gaabo inantaasaan weydiiyey inanta magaceeda waxay tahay siday u eg tahay marka inantaas aniga ii sharaxday magacan inay xitaa waxaan mulaaxo markii ay ii sharaxdeen magaca iyagooba isu qalmaanba sidaan warka ku hayo muna gaabana war baa laga soo taagay adigana ma kuu warranto
muna gaabo anigu marka hore xitaa iyadoo maan aqoona qaliif markuu yidhi waa inanta guriga ka shaqaysa waxaase wallahi inantaa loogama dhow warbixin badan bay haysaa waa gartay hodane marka bal hadda maansadaada haddii aynu dhegaysano anigiyo dadkayna dhegaysanaya barnaamijka ku xidhaniba qayb bal hadda nooga jagacsi
waa sax horta hordhac yar haddaan aan ka hormariyo sahraay anigu sababta igu kaliftay inaan ka qayb qaato waxay tahay inamadu inta badan ina macalin ciise waxay kusoo jiidanayaan dhaqaale waxay kusoo jiidanayaan hanti alxamdulilah waxaad aan aaminsanahay dhaqankii soomaaliyada ahaan jiray in hablaha la iibsado waalidiintuna ay ku gorgortami jireen geel iyo qori iyo faras inay hablaha ka bixiyaan waxaan aaminsanahay inay waalidiinta isbedeshay hablahana imaka iyagoo inay wax bartaan ay waalidiinta go-aansatay marka waxaa la war nimankan lacagta sheegayo nimankan dhaqaalaha sheegayo ina macalin ciise abehed inuu wax barto oo uu aqoon teeda wax ku anfacda hadhow mu go-aansadee meel laga fadhiista hadhow dookheeda ciday markaa rabta ha ka fikirto maasha aada iyo aad waalidiin soomaaliyeed berigii hore aan taa fahamsanin ba waxaan aad aan ugu faraxsanay waalidiinta soomaaliyeed inay hadda inay hablihii waxbaraan ay fahmeen dabcan markii qurbaha la yimidna la ogaaday kaalinta hablaha ay ku jiraan inamo badana wax lasoo baray oo lagu soo tabcay inaanay kaalintoodii kasoo bixin laakiin habluhu ay kasoo baxeen maansidii waxaan ku bilaabay sahraay waxaan idhi ina macalin ciisadan lagu wada mashquule marley anigu maan arag waxse igu maqaalaa qurux waa milaax dumar oo waa man iyo ubax ragga kii mar harcadsada waa musharax qoofale yartuse waa ay moog tahay maba ogaba iyadu haya duqa macalin ciisa yidhi miim qur-aan iyo ilaa aad madarasaad mulaaxoy dhammaysaa maadiga aqoontana meel sare ka gaadha rag baaba haw muhan maa weeladoodana maskaxdaada ii gelin waan garta yacnihii raggan maalka iyo lacagta ku faanayaabuu waxbare buu ku yidhi marxab iyo guddoon bay midigta ugu dhiibto duqa macalin ciisaa maqaamkuula rabay maqaamkuula rabay iyo inay meel fogaadhay madal ugu xariiqdo ma xaalaysan nimankaba ya salaam marwadow adeegtiya siday muunan ugu tidhi waa muuna gaaba warka soo soo tebinaysa waan garta marwadow adeegtiya siday muunan ugu tidhi qaliifkii magaalada miyiga uga raray mulic abeesada jiirka uga minxiis dhigay mooro lama degaan iyo ku macsuumay oo mane hahe manfacaan islaam manfacu islaam cuno maraq xunsho mooye ka mamnuucay oon kale waa ninkii yidhi xunshuun baa lagu qalayo markaas mad maraqeeda waa ninkii haragga u guntiyey waxaan ku mus cirirta kusoo xareeyey weya ninkaas waa qaliif waa qaliif calool xumaa loo hayaa haye kuwa maalka sheegtee mani loof ku raadshaan maan dumari sirigada kulligood mas-uuliyadu mugdi bay lugeeyeen ina ciise maba oga maansooyinkooda iyo ma akrida waraaqaha milicsina warkiida gabadhana waxbarashay u socotaa iyo waxaan ku ina iyadu waxaan ay sheegayaan iyadu samaysato maba maba hadalhaysa waxaan ay ka sheekaynayaan idinkaaba ogba waad iska xiiqdeen ha muransa wuxuu dambeeyaa maalintay ogaadaan muruq macalin ciise iyo xigto waxa ku meersane nina ma hurtadiisa iyo marwaduu la nool yahay ama mudan walaashii maraa waaxid ma ogola madalaha barkulankaa ina lagu murqaamo madadaalo noqotaa waleese aniga malahay ina macalin ciisadan haddaan mooshinkeedii lasoo xidhin mashruucan malagood rag buu gelay ama xaal malaayiin lagu moosi doonaa yacnihii sahray dhaqanka soomaalida dee nina ma ma jecla in inan walaashii muruq macalin ciise waxaan ka dhigi waxa weeyaan waa inan ay walaala yihiin maxay ahayd inantan ina macalin ciise waan gartay dee haddii marka inantii walaasha halkan aanu jiidaynaa iyo halkan aanu lacag siinayna iyo halkan aanu iibsanayna iyo de waa waxii rag isku dili jiray meel bay qalif meel bay ka quracanaysa iyo meel bay hebel maqaaxi la sii socotay iyo halkan waa waxii rag isku dili jiray marka waxaad tiri haddii maaragtay inanta aan warkeeda laga bixin waa la isbaran rag ba idin sarki aad iyo aad ha hodan aad baad umahadsan tahay inaad nagala soo qayb gashay barnaamijka sidoo kale sahray waan ku mahad celinayaa adiga iyo dadka dhegeysta cawayskan washington
haatana waa qaybtii aynu ku waraysan jirnay heesaaga iyo hal abuurka waana qaybtii labaad waraysigii aan dhowaanta la yeeshay abwaan cabdiraxmaan abees oo ku nool magaalada london ee dalka britain balse toddobaadkan waxaan jeclaan lahaa abwaan cabdiraxmaan ow heestan inaynu ku bilowno barnaamijka faahfaahinteeda xagga dambe ayaynu ugu iman doonaa markay heesta aynu cabaar ka dhegaysano maadaama waa tiri qushii dhabanka yeelkii haddii quursi daba yaal heesta waxaa qaadaya fanaanka cabdi hulan kastoo qorqoran tahay dumar qalanjado tahay ama ama quruux ad leedahay wuu aan ku shayduba qacdi hore jaleecada gebi ku qushuucay qacdi hore jaleecada gebi ku qusuucay waxseen kustay gabaryahay qalbigayga ka jaray kian qadari iyo kawaay kawaay qiimay kustay gabaryahay qalbigayga ka jaray kian qadari iyo kawaay kawaay qiimay ilma iima qabato uma uma moode ushidhabayeelkii hati kursi dabayan ilma ima qabato umaquuma moode ushidhabankaysi hati kursi dabayan marka waxaad leedahay haddii meeshii isjijibin iyo isxawaashayntu badato quruxdeedu hayla dhaafto dee ha haddii quruxii noqoto hub lagugu garaaco oo lagugu gumaysto hahe
oo in aad iska aad tilaabada aad aad iska haysato waa yar qurux badnaa
waan gartaa marka.
horta sheekada heeska olaa ka horreysay haye horta waxaan hal abuurka la yidhahdaa horta fil ma lihid Waa.
waxyaabaha ku nacana waxyaabahaasa ka mid ah waxaa yidhi adiga de idaacadda la taaganow haye dee dee lagaa wareysanayo wixii haddaad kala qarisana dhadhan yeelan maayaan haddana dhibta kala jirtaa waan gartaa oo imin haddaan islaamo war wax qari mhm wixii dadkii dee ka daadegi maayaan waxaa lalaya war waxaan ka- waxaan ka jiraa waa maxay haye waxaa jirtay ilan baan ka helay oo aan heesu sameeyey waan gartaa heestaasi markaa waxaa la odhan jiray marka xiise kugu ladhan xubintaada jiifaa xubbi aad in lagu shaag haye xaantada uu beeruhu ku xaadhaa qalbiga iyo xubnihii iyo halbowlaha shigsashada dareen ku xulashada mid raacshaa markaa heesta waxaan kaga hadlin inanta inaan ka helay iyo inay qurux badan tahay labadaas wiil iskugu jirtay markuu xiisuhu bato kadib baad xubbi ama jacaylka aad u nugushay kugu dhaco xaantada uu beeruhu ka xaadhaa qalbiga iyo xubnihii iyo halbowlaha shigsashada dareen ku xulashada mid raacshaa heestaas markaan sameeyey heestaa mana Ilaan qaade muddada sacdi.
eh, cabdiraxmaan Ah, heestaa lama qaadin laakiin iyadoo la xamiisan karoona ayeen laxanka soo saaray laakiin cid weliba maan dhiibin aadan xuseen karoone karoona ha heestaa markaan sameeyey hahe inantiina dee u sheegay ayaa waxaa iga daba yimid sheekadan kale waan iyo fahmay dee noocan kale iyo deedna heestan kale aan markii dambe sameeyey anigoo dee kii horena waafajinayo sidii aad u rabtay bay wuxu socon waayeen ay alxaal waxu socon waayeen oo adigu eh, dabadeedna waa- waxa dhacday anigan kii horena waafajinaya waan gartaa inkasta ood qorqoran tahay dumar qalanshad oo tahay ama quruxad leedahay mhm oo aan ku dhaydiba qacdii hore jaleecada gebi kuu qushuucay waxaan quustay gabadh yahay qalbigayga kaa jaray markii aan qadaraydayo kaa waayey qiimayn ilma iima qabato uma qoomamoode ushi dhabanka yeelkii haddii quursa daba yaal halkaasi ka timid waan gartay bal hadda inta aynu iyadana aynu kusoo dhaafno maadaama oon heestaa weli la qaadin de waxaan filayaa barnaamijka cawiiska washington saylad aynu kusoo bandhignay heesahaagii dihinaabaa ku jira dee toddobaadyada soo socda waxaan filayaa fanaaniin badan inay kula soo xidhiiri doonaan cabdiraxmaanow marka la eego Wallahi- midhaha iyo Maxaa kugu miisaankooda leedahay? Waxay nasiinteed, waxay nagu diidi.
waa hagaag cabdiraxmaan oo waynu ku noqon heesahae bal waxaad noo tirisaa maase yar oo jacbura oo aad u qosol badan oo gabdhaha aad ku ammaanayso tiknolojiyada iyo meelaha casriga ah ee magaalada aad ku nooshay ku yaala Eh, maadaama oo aynu barnaamijka qaybtiisii hore kaga soo hadalnay haasaawaha oo dabcan ammaantuna ka maqnayn Een, horta saare waxay ahayd baan jecelahay labadii kun iyo tobankii Mhm.
Een, hees baan marka hore sameeyey waan garta waxaa ku jirtay habla magaca guud iyo haybtooda ka sameeyeen wayse kala hanaan iyo kala haybad rooniyin waan garta aniguna habeen hore hurdadaan yar jiibsaday riyaad igu haleesho waxaa halacsi ii baxay hidihii dharkeena iyo inuhu wango iyo qeyb qalbigaa hanaankiiyo halaakaha ku nuursaday sidii ruux hamuun qaba indhaha ku hawiydi waxay ahayd hir doogliyo dhulu toddob ka hooray dabadeedna heestaas ababaan tiriyey baa ina baa ina soo hadashay ingiriiskan halkan ku kortay oo ay ku dacaydeen waxay dhahaan fish and chipska haye
dabadeedna waxay ahayd eh, bal ninkan wuxuu sameeyo Mhm.
markaa malaha sida ii sheegtay waxay tahay xaafadayda laga hadalhayo waxaa la yidhi wuu fiican yahay oo gabayadu ku wanaagsan yahay oo aduu waxyaaba caynkaasi maqashay haya laakiinti maxaa samaysaa Mhm.
dabeedna heestaasaan u tiriyey markaasaa dhulkaa tutab ku hoora iyo iyo- todobka iyo markaa waxay i weydiisay todobka markaas waa todobka waa maxay haye masatra waa mid ka mid a roobab Todob- todobku waa roobka ugu horeeya ku gadaa haye kolkaas igu tii bad bad weather waan garta waxaad ka sheekeynaysaa yaa bixi kara yaa yaa yaa yaa yaa yaa dibadda tegi kara yaa shoodin soo samaysan kara weatherkiiba waad kharibtay waxay todobadan iyo hilaacyadan iyo unkadadan aad ka sheekaysay haye dabadeedna waxaan fahmay noloshu qofku halka uu ku nool yahay environmentka uu ku nool yahay ayuunbuu la tisqaadaa waan garta noloshuna intaasunbuu u arkaa mhm dee inanta yara ingiriiska ku dhalatay ee halkan ku kortay ayaan waxaan ka dhigay oo aan Saddex qayb inan iyo- hor ku kor ku Mhm.
kortay oo biyaha u baahan oo een, todobka macnihiisa garanaysa oo jiilaal gabadh uu soo helay oo soo oontay oo noloshii xoolahoodii een, dee jiilaal riiqay oo todob u yimid siday ugu farxaysa dee waad garan kartaa haye dee tanna waa tan dalaayadaha ka sidatay ee dee ka xanaaqaysa ela waa bad weather Ab- ee, lewa bad weather marka waxaansi waa waxay garanaysa inanta maad ku jiraan anigoo si kalena u sawiraya qofku wuxuu fahmo unbaa dee wax loogu sheegaa waan gartaa
markaa waxay tidhaahdaa muraayadaha dhalaaliyo maarshandiisugeegay
haya isma wada marmari iyo moolkii wasfiilay wasfiil mool ladhaa halkan Ingiriiska ku yaalo weyn haya makeup iyo cream iyo adoon marin diyaano mariyana jidhkaaga midabkiisu fiicnaa waaw taas iga hooseysaa taas romantic waxaan isfahantaydii haya haya haya macnaha u dhacay sunday marketka iyo meelaha raqiiska iyo ma tegayna peacock ama birimi mago million baa ku bixilaa maryana dharkaaga wow that's so nice markaa wa- dee sunday marketku waa meelaha yara raqiiska iyo dukaan birimi mago la yidhahdo iyo magaras sidaad moodan tahayba minutkiiba xiilan lahayd maryana dhar gooniya haya maarada dalxishdiyada waaf lagama maareen marka baad adduunyada maryana ku marilay marka Eh.
eh, gabadhii waxay tiri dee ee jeclaa sawt Waxay- hadda waxay- warkaagu ii dhacay
way taantoo sare ka qaato hees bal soo qaban lahaa markan heesta waxaa wada qaadaa qoomaal iyo maryan mursal ciise waa laba fanaan oo waaweyn oo soomaaliduna ay aada u jeceshahay wallaahi heestaasi waxay ahayd un hees xafladeed een, qiso een, iyada badani kumay jirin waxaan u sameeyey un laba qof oo isguursaday oo aan ugu deeqay waxaa midhaheedana kamid ahaa een, nin kastoo lafaasho lagu raadsa raganimo ama guula naaqiday gabadha baadnu sabatay halkaasi ka bilaabmaysay heestaa lafteeda ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenan caweyska washington oo toddobaadkan waa inoo kulan dambe oo xiise le dhammaantiinba
waa tahay inta aynu ku dhaafno barnaamijka cawayska iyo saare ciidle nuur